xisbiyada ku loolamaya doorashada somalilan ayaa haatan fursadii ugu dambeysay ugu soo bandhigaya codbixiyaasha barnaamijkooda siyaasiga ah ee ay rabaan in loogu codeeyo haddaba maxay ku kala duwan yihiin barnaamijyada ay xisbiyadu u soo bandhigeen bulshada ay codka ka rabaan su-aashaas ayay ka jawaabayaan saddexda murashax ee xisbiyada ocid faysal cali waraabe wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro iyo weliba kulmiye muuse biixi cabdi oo la hadlay v o a ugu horreyn faysal cali waraabe ayaa sharaxaya qodobada uu kaga duwan yahay labada murashax ee kale waxa weya horta waaga labada mashacika barnaamij siyaasadeed ma leh anigu barnaamijkee siyaasadeed anoon dalka aan xusbiga sameynin baan sameeyey nineteen ninety seven baan bilaabay si aan siyaasadda aan waddanka u hogaamiya u bartana nineteen ninety seven nineteen ninety six jaamacadda heliska university ayaan political science social policy aan galay waxaan weliga xiiseyn jiray anu social democracy baan ahaa weliga waxaan xiiseyn jiray siyaasadda scandinavianka swiss style state stylekeeda ayaan jeclaan jiray marka anu waxa weeye social democracy baan ahay waxaan emphasize garaynayaa social policyga waxa weeye ko tacliinta iyo caafimaadka labada meeloon doon emphasize gareeyo doonina dadkay ka haqabtiro dooni qof kasta oo reer somalilan regardless qabiilkiisa iyo meesha ku nool yahay inuu xaq u helo waxbarasho siman oo falaad waa caafimaad iyo waxbarasho meesha kala sameeya waxa infrastructure agab agabyada waxaa agabka dhaqaalaha in horumariya waddooyinkeeda waxaan doonaya toban sano oo isku xidho gudahood wax laami ah iyo wax arakaawo ah waddanka waddooyinkiisa muuse biixi cabdi oo ah murashaxa jagada madaxweyne ee xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa isna faahfaahin ka bixinaya barnaamijka ay shacabka u soo bandhigayaan si ay ugu doortaan
barnaamijkayga dee waanu qoray toddoba tiir buu ka koobay in badanna waa la akri koow qaranimada somaliland in la xaqiijiyo oo noqoto dal madax bannaan oo xuquuqdeeda hesha ka labaad dalkan waa in amnigiisa aanu xoojinno markaan nabadgelyadaa samayno talabaad waxay noqonaysaa in dhaqaalaha horumarkiisa la doono kaana insha allah waxaanu xoojin doonaa inaanu u samayno ganacsatada madaxa bannaan inay helaan jawi ay ku koriyaan dhaqaalahooda dabeetana ay maalgeliyaan dalka kaa markaan urgelno waxaa iman doona isaguna maalgashigii dibadda oo nooga baahan tahay dhowr wax wuxuu bahay in qofkii ammaan helo inuu baanan helo ula macaamilo inuu dad skilid oo shaqaale xarfadeed oo shaqadii garanaya oo disbilin la u helo inaanu howlahaasoo dhan si qorshaysan u gallaanu diyaaru nahay dowladdii mujirtana waxbay ka qabatay oo bilowa taasaanu soo xoojinayna marka dhaqaalaha la helo ayaa caafimaadkii la korin karaya oo tacliintii la korin karaya oo waxyaalihii kale la wadaya marka dhaqaalihii la helo ayaa cadaaladii la korinaya oo garsoorayaashii xuquuqdoodii la sugaya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani ayaa ka hadlaya qodobada ugu muhiimsan barnaamijkiisa siyaasiga ah
runtii hasle barnaamijka siyaasiga ah ee xisbiga wadani shacbigu waa ka dheregsan yahay laba sano ka hor baan soo bandhignay halka kulmiya bil ka hor soo bandhigay iyo cidba dadku way akhriyeen way ka baaraandegeen maasle taageerayaasha faraha badan ee xisbiga usoo baxaya hadda waa dad doonaya inay kula galaan heshiis barnaamijkiisa siyaasiga ah waxaan isleeyahay arrinta ugu horeysa aan doonay in wax ka qabano waa arrimaha nolosha dadka taabanaya oo ay ugu horeyso sicir bararka in la xadeeyo oo wax laga qabto in la soo celiyo qiimaha shilinka somalilan in awoodda bangiga dhexe la soo celiyo si bangiga u maamulo lacagaha dhammaantood kuwa qalaad iyo kuwa somalilandba in dadka shacbiga somaliland loo furo bangiyadii ganacsiga si lacagta somalilan ay bangiyada uga xarooto halkay ka taallo maanta bakhaarada iyo suuqa markaas leeyahay waa kaga duwannahay runtii waxyaabahaanu doonayno inaanu qabanana si cad baanu u sheegnay ay kamid yihiin la kordhiyo ciidamada shahaarada laba boqol iyo konton macalimiinta iyo cuqaasha intaba iyo shaqaalaha dowladdaba ilaa toddoba boqol iyo afar kun oo codbixiye ayaa u diiwaan gashan inay doorashadan madaxtinimada codeeyaan tirada ugu badan codbixiyaasha ayaa ah dhalinyaro iyo haween kuwaas oo badankoodu la daalaadhacaya shaqola-aan baahsan oo dalka ka jirta haddaba waa maxay qorshaha saddexda murashax ay ka leeyihiin wax ka qabashada shaqola-aanta jirta waa kan ugu horeyn faysal cali waraabe kow dowladdu dadkao dhamooda qoran karto waa ina horta aynu maqaanaysa aynu dee wax waa free market ba eh dhaqaalaha weye suuqa xorta ee horta inaan dadka dhiirigeliyaa investment waxaan samaynaynaa somaliland investment board waxaa la yidhaha xafiis qura oo oo siday xafiisya badan ee dadku ka caajisa aana tegine meel qura ka soo baxa go-aanka investmentku somaliland guddiga maalgelinta ee qaran ayaan sameynaa boardkaas oo wasi seventy two hours qofka ugu dhamaynaya modelka waxaanu qaadanaynaa singapore i want to be the lead of somaliland somaliland waxaan doonaya noqota the singapore of africa that's my vision muuse biixi cabdi murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye ayaa isna ka hadlaya qorshaha xisbigiisa ee ku aadan shaqa abuurka horta dal waliba usoo maray marxadan soo maray waxaan u haynaa inay dhallinyaradu u shaqeeyaan voluntary oo ay dalka iyagu dhisaan oo iyagu dhibta ay qaataan iyo shaqayaal alla cagilaanta oo qof waliba isxir saaro dalka maxaan u qabtaa si ubadkooda dambe raaxa iyo shaqa wanaagsan oo helaan waxaan dalal dhismay dadkii dhisay xoog aan mushaaharo badan iyo nafaqa badan ahayn bay ku dhiseen waxaan u baahnay inu fahamno inayna hay-adayna caawiya iyo cid samada inooga imanaysa aana jirin annagu xukuumad ahaan insha allah waxaanu keeni doonaa qorshe la yidhaha iskaa wuxuu qabso iyo shaqo qaran oo aynu ku dhisanno kaabayaasha dhaqaalaha waddooyinka eerabooriyada dekedaha kaydkeena xooggan shaqada leh wax soo saar cunto waynu samaysan karnaa dhad yar baynu afar milyan waynu qiyaasi karnaa intaynu sanadka u baahannahay cunto aynu beerano roob xilli roobaadda waynu helnaa oo aynu wax ku beeri karno markaa haddaad u baahato inaad warshadaha yurub beeraha yurub ee cagafta duubta ee cagafta quda aad aragto dee heli mayna imika dhaqaalaheedii waynu abuurana seenu abuuraynaa imika ina waynu gacantii ku shaqaynaa aynu dibigii ku shaqaynaa oo aynu wax soo saarnaa iyo waxa aynu heli karna technology musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa isna ka hadlaya qodobada uu isleeyahay waxbaa looga qaban karaa shaqola-aanta baahsan ee taagan cutub dhan baa ku saabsan barnaamijka dhallinyarada iyo shaqola-aanta iyo arrimaha kale ee bulshada marka waxaanu muhiimad u weyn saaraynaa in la abuuro shaqooyin waxaana barnaamijkayga ku jirta in la abuuro shan iyo toban kun oo shaqo muddada muddaxileedka hore ee xukuumadda waxaanu kordhin doonaa qeybaha wax soo saarka ee traditionalka ah sida badda xoolaha beeraha warshadeynta bangiyada iyo in loo sameeyo ganacsi in loo abuuro dhallinyarada in la joojiyo shaqaalaha ajanabiga ee ka shaqeeya dalka shaqooyinkay qaban karayaan dhallinyarada somalilan iyo in la abuuro nidaamka howlgabka ee shaqaalaha dowladda oo shaqaaluhu ay jirto da ay kaga baxaan shaqada xilliyada ololaha doorashooyinku ay socdaan waxay gebi ahaan saameyn ku yeeshaan suuqa shaqada waxa istaaga mashaariicda waaweyn ee horumarinta ama maalgashiga waxaana wax badan lala sugaa doorashada kadib inkasta oo taasi jirto haddana doorashooyinka somalilan ka dhaca ayay shaqo kumeel gaadh ah ay ka helaan kumanaan dhallinyaro oo da-yar ahi tusaale ahaan maalinta doorashadu dhacayso waxaa goobaha doorashada ka howlgeli doonaa in ka badan siddeed iyo toban kun oo qof ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa